bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadaynaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa habeennimo salaasa oo arbacay soo gelayso taariikhduna ay ku astaysan tahay soddonka bisha mey kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan israsaaseyn u dhexaysay ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa maanta ka dhacday degmada wadajir ee gobolka banaadir israsaaseyntan ayaa ka dhalatay ka gadaal isku dhac u dhexeeya ciidamada dowladda hoose ee degmada wadajir iyo sidoo kale ciidanka xasilinta caasimada ee ayagu ka waday muddooyinka dambe hub aruurinta magaalada muqdisho labada dhinac ayaa waxaa la tilmaamay qadar daqiiqada ah inay dhex martay israsaaseyn xoogan iyadoo sababtay khasaaraha dhaawac soo gaaray dad rayid ah oo waxyeele ay kasoo gaartay rasaasta labada dhinac u dhexaysay dhinaca kalena askari ka tirsan hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa maanta kooxaha hubaysan waxay ku direen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho dilka la til kooxahaasi in qorigii askarigaasi ay qaateen dabadeedna goobta ay ka baxsadeen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka gaar ahaan nabadsugidda oo halkaasi gaaray ayaa baaritaano ay sameeyeen ku qaqabtay dad u badan dhalinyaro kuwaasoo ay la xiriirinayeen in ay gacansaar la lahaayeen kooxaha falka ka geystay halkaasi ma jiro wax war oo weli kasoo baxay ciidamada ammaanka oo ku aadan dilka askariga ka tirsan ciidanka nabadsugidda ee lagu dilay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa guddi qubro ah u xirsaaray soo indhaindhaynta xaaladda maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho oo muddooyinkii dambe xaalad aad u adag laga soo sheegayey war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha soomaaliya ayaa lagu faray guddiga in sida ugu dhaqsiyaha badan ay kasoo warbixiyaan xaaladda maxaabiista xukuman iyo maxkamadaha xukumay kuwa xukun sugayaasha ah iyo hay-adaha ay u xiran yihiin intuba guddigan ayaa la faray in sida ugu dhaqsiyaha badan war ay kaga soo saaraan arrintaasi ayadoo sidoo kale loo dirayso xaaladda dhabtah ee ka jirta xabsiga dhexe arrinta madaxweynaha ayaa ka digadaal dhowaan markii halka xabsiga dhexe ee muqdisho ay ku geeriyootay haweeney hore ciidamada ammaanka ay usoo xireen taasoo xukun shan iyo toban sana ah lagu riday waxaana lagu eedeeyey inay ka tirsaneed dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab waxaa caawi ku soo noqday garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ka gadaal markii maanta ay ku burburtay diyaarad yar gudaha garoonka diyaaradaha hakad muddo saacadaha ku yimid howlihii garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa waxaa xilli dambe oo maanta dib ugu soo laabtay howlihii garoonkaasi iyo shaqooyinkii burburka diyaaradaasi ayaa la sheegay inay ahayd waa diyaaradda burburtay ayaa ahayd mid ay isticmaalayeen ciidamada midooda afrika ee amisom mas-uuliyiinta garoonka diyaaradaha ayaa sheegay in hadda xaaladda caadi ay ku soo laabatay islamarkaasina ay dib u bilowdeen howlihii garoonka diyaaradaha ah ee magaalada muqdisho taliyaha guud ee howlgalka midooda afrika ee amisom cismaan nuur subagle ayaa waxa uu magaalada baydhabo ka sheegay in ay isku diyaarinayaan howlgal ka dhan ah al-shabaab oo dhowaan ay bilaabi doonaan ciidamadooda taliyaha ayaa kulamo la qaatay saraakiish ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka midooda afrika ee amisom ee ku howlgalaya magaalada baydhabo waxa uu sheegay amisom in ay kala kala hadleen sidii bisha ramadaan loo qaadi lahaa guluf colaadeed oo ka dhan ah ururka al-shabaab ee ku sugan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in saraakiisha labada dhinac ay kala hadleen sidii loo furi lahaa wadooyinka xiran sida si dadka loo gaarsiiyo gargaarka ay u hadalkan taliyaha guud ee ciidanka midooda afrika amisom ayaa imaanaya maalintii shalay weerar lagu qaaday waa weerar miinooyina loo adeegsaday lagu qaaday kolayo ka tirsan ciidamada midooda afrika amisom nawaaxiga magaalada marka waxaana warkaasi ka dhashay rooyin dhimasho iyo dhaawac lahaa halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer madaxweynayaasha maamulada puntland iyo galmudug ayaa waxa ay maanta heshiis dhowr qodob ka kooban ku kala saxiixdeen magaalada cadaado ee xarunta ku-meel gaarka ah ee dowlad goboleedka galmudug cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha puntland axmed ducaale geele xaaf madaxweynaha galmudug iyo axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa maanta kormeeray qaybo ka mid a qaybo ka mid ah ahaa magaalada cadaado waxaana markii dambe madaxweyneyaasha ah ay warbixinta kula hadleen warbaahinta kula hadleen bartamaha magaalada cadaado madaxweynaha maamulka puntland gaas iyo kan galmudug ah ayaa qodobo ku heshiiyey waxaana ka mid ahaa samaynta guddiyo isku dhaf oo labada maamul oo ka shaqeeya sidii xal loogu heli lahaa magaalada gaalkacyo dagaalada kusoo laalaabtay ee u dhexeeya maleeshiyaad kala taabacsan labada maamul madaxweynaha puntland iyo sidoo kale kan jubbaland ayaa shalay ka qayb galay calimasaarka madaxweyne xaaf waxaana maanta ay ka duuleen ay ka duuleen magaalada cadaado ayagoo bilaabtay dowlad goboleedyadii ay ka arriminayeen dhinaca kalena ciidamada ammaanka ee maamulka puntland ayaa gacanta ku dhigay dad masoomayaal ah oo la sheegay inay ku howlanaayeen anfurinta dadka sooman iyo sidoo kale kuwa sida tuugaalaysiga ah ku cunaya raashinka qaybo ka mid ah magaalada boosaaso ee xarunta garaacka puntland ciidamada puntland ayaa howlgallo ay ka sameeyeen magaalooyinka gaalkacyo iyo boosaaso waxay gacanta ku dhigeen shan iyo toban nin kuwaasoo la tilmaamay inay ahaayeen kuwo anfursanaa oo masoomayaal ah guddoomiyaha degmada gaalkacyo maxamed yaasiin tumey ayaa bartiisa facebooka sugay natiijada howlgalkii sida gaarka ah looga fuliyey xaafadaha magaalada gaalkacyo iyadoona diiradda lagu saareeyo masoomayaasha ku sugan gudaha magaalada gaalkacyo sida uu ka dhawaajiyey sidoo kale ciidamada ammaanka puntland ayaa soo qaqabtay tiro kale oo ka mid a masoomayaasha kuwaasi oo caadaystay in ay xiliyada bisha barakaysan ee ramadaan raashin ku dhex kariyaan gudaha magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland qaar ka mid ah ganacsatada muruqmaalka ah ee ka xamaasha gudaha magaalada muqdisho ayaa maanta waxay dibadbaxyo ka dhigeen afaafka hore ee iridka safaaradda dowladda imaaraadka carabta ay ku leedahay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada cabdicasiis banaanbaxayaasha ayaa ka cabanayay safaaradda iyo mas-uuliyiinta safaaradda ah iyagoo sheegayay in muddo aysan helin waxyaabihii ay xaquuqda u lahaayeen ee ay shaqeeyeen ayagoo tilmaamay in safaaradda ay ka dhaga adeegtay in dadkaasi xuquuqaadkooda ay siiso haddaba qaar ka mid a dadkaasoo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen inay ka xun yihiin in safaaradda ay ula dhaqanto qaab tuugaalaysi ah dadka muruqmaalka ah ayagoo tilmaamay in ay shan iyo toban maalmood in ka badan oo lacago ah kuwii ay ku shaqeeyeen ah safaaradda oo aan la siinin waxay sheegeen in saddex goobood oo dowladda imaaraadka carabta gacanta ay ku hayso magaalada muqdisho ay kasoo shaqeeyeen kuwaasoo kale ah saddex xero gaar ahaan isbitaal muqdisho iyo sidoo kale xero ciidamada lagu tababaro oo ku taala degmada hodan safaaradda oo ku taala degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir waxay tilmaameen in maalintii shan iyo toban dollar lacaga ay lahaayeen shan iyo toban maalina aysan helin wax kuna ah iyadoo maalin walba ay sheegeen in ballan beena loo dhigayo lana meermeerinayo kuwaasoo weli aan waxba helin waxaa sidoo kale ka mid ahaa dadka binaanbaxa dhigayay dad ayagu lahaa dhismayaasha waa waxyaabihii agabkii lagu dhisay safaaradda isbitaalka iyo sidoo kale xeradaasi oo sheegay inaysan weli helin lacagahoodii qaar ka mid ah ciidamada ammaanka ee safaaradda ayaa tilmaamay in shakhsiga lacagta laga raba aanu ku sugnayn magaalada muqdisho oo uu ka maqan yahay dalka ayagoo tilmaamay in ka shakhsiga qaatay aanu ahayn shakhsi u dhashay imaaraadka carabta iyo soomaali toon ah balse uu ahaa shakhsi kale oo ajnabi ah kaasi oo dalkan haatan ka maqan sida ay hadalka u dhigeen ma jira wax war ah oo ka soo baxay weli safaaradda dowladda imaaraadka carabta ay ku leedahay magaalada muqdisho kuwaasoo sheegaya ama dadkan oo waa hadal ku aadan eedaynta loo soo jeedinaya mana jira sidoo kale warar dheeraad ah oo weli laga hayo mas-uuliyiinta safaaraddaasi warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga intaa warka anigu a saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin soo saaray idinlana socodsiinayay intaynu mar kale dib u kulmayno sidaasiyo nabadgelyo